taliyaha booliiska degmada beledweyne ee gobolka hiiraan gaanshaalle cabdulaahi maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda beledweyne gaanshaalle cabdi aweys maxamed cali ayaa si wada jira u soo saaray go-aano lagu sugayo amniga si looga hortago wax kasta oo ammaanka lid ku ah
shaqadii waa la kordhiyey tuug dambe iyo gaadiida la dhaca iyo waxaan kaloo halkan aan kala hadlayaa gaadiidleyda ku sugan degmada beledweyne gaadiidleyda magaalada beledweyne lagama ongolo meeshaan beensalka beensalka arrinta beensalka wax beensalahoo oo la wada karaa saacadda aan joogno laga bilaabo wax beensaloo magaalada beledweyne lagu dhex wada karaa ma jiraan beensal qofka ugu xidhnaa ha ka furo gaariga miraayadaha ha la caddeeyo amniga waxa laga sugo afar iyo labaatan saacaan u qabanaynaa gaadileyda beensalka afar iyo labaatankaa saac wixii ka bacdiye ciidamada ammaanka ayaa ka shaqaysa doono wadooyinka wadooyinka ee magaalada beledweyne soo galo gaadileyda ku soo gashaan halkaan kala hadlayaan wadooyinka waa la yareeyey waa la xadiday ciidamo amniga ka midaha la geeyey inta badan waa la soo xiray kuwo kalena waan xiri doonnaa ciidamo ayaa ku sugan ciidamada si wanaagsan hawla macaamilaan gaadiidka rarka soo qaado hubaan soo qaaday meel hebelaan hub ka soo qaaday ina hebelaan u waday ree hebelaan u waday waxaas ma jiri doonaan qorigii lagu qabta gaari xambuule oo ka yimid boosaaso ama muqdisho ama degmooyin kale ka yimid oo xambuuloo lagu qabtaa ciidama ammaankaa qaada doona halkaasaan ugu gudbayaa wixii gaadiidleeye waxaa kaloo halkan ugu mahad celinayaa bulshada magaalada beledweyne sida amniga noola sugan waa mahadsantihiin bahda warbaahintana waxaan leeyahay jiroo jooga sida taliyaha saldhigga sheegay waxaan rabnaa magaaladan beledweyne laga mamnuuco beensalka midka wada waxyaabaha balwadda ah ee maandooriyo dadka shacabka ah waa ku soo dhexdhuuman kara qaado waxaan rabnaa in la mamnuuco beensal baawuurkii afartan iyo siddeedda saac ee na soo aadan wixii ka dambeeya beensal lagu arka wuxuu mutaysan doonaa xabsi waxaan rabnaa magaaladan beledweyne bajaajleydu waa ku soo badatay waxaan rabnaa bajaaj aan taarga lahayn magaalada beledweyne maaraa looga leeyahay waxaan rabnaa bajaajleyda ku sug magaalada beledweyne waxaa loo samayn doonaa wakti cayiman waxaa kaloo rabnaa bulshada soomaaliyeed ama reer beledweyne inay nagala shaqeeyaan laba maadda maandooriyaha inay nagala shaqeeyaan goobihii ay ku arkaan inay nala soo wadaagaan si aan ugu hortagno tahay hadday arkaan tuug aabba ma laha hooyo ma lahan annaga ka jawaabayna isla daqiiqaddaas waa inay nala soo wadaagaan intaa waxay ii dheer oon ku daraa bulshada reer beledweyne waxaan rabnaa magaalada beledweyne go'aanadan ayaa waxaa ka mid ah in magaalada beledweyne laga mamnuucay in lagu wato gaadiidka leh muraayadaha beensalka leh iyo inaan la mari karin jidadka xiran ee soo gala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan